bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qaadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku hastaysan tahay tobanka bisha julaay sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan iska horimaad u dhexeeya ciidamada amisom ee fadhigoodu yahay gobolka hiiraan iyo sidoo kale ilaalada gudoomiyaha degmada jalalaqsi ayaa gudoomiye ku-xigeenka degmada jalalaqsi ayaa ka dhacay halka iyadoo la sheegay in laba ruux ay ku geeriyootay israsaaseynta labada dhinac u dhexaysay wararka naga soo gaaraya kisma magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxay ku waramayaan in xaaladu saaka ay tahay mid degan ka gadaal iskahorimaadkan ka dhacay halka oo la tilmaamay in laba ruuxoo rayida ay ku geerootay dirirta u dhexaysay labada dhinac iyo rasaastii ay isweydaarsanayeen waxaana la tilmaamay haatan inay soconayso sidii xal looga gaari lahay arrintaasi gudoomiye ku-xigeenka degmada jalalaqsi ayaa la tilmaamay ilaaladiisa in ay iska caabiyeen howlgal ay ciidamada amisom ka wadeen halkaasi sida wararka aynu ku helayno mid ka mid a saraakiisha ciidanka ee degmadaasi jalalaqsi ayaa warbaahinta la hadlay
degmada jallaqsi ku sugan iyo ciidamo kaleeto oo degmada kala dhex galay kabacdina isrisaasayn meeshaas ka dhacday dad shacab ku geeriyooday maya magacyadana hadda wax ka dhintay ma jiraan laakiin laba qofoo shacaba halkaas ku dhimatay hal qof oo kalena wuu ku dhawaamay ciidanka amison iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada jallaqsi ciidankiisa oo markii hore isku dhaca uu dhex maray ayay ahaayeen wax markii hore shaqada ay dhex martay kabacdina isrisaasaynaa meeshii ka dhacday dad shacaba ayaa ku geeriyooday dadka shacabka hadda loolama dan lahayn laakiin raastii ay iska dhexgaleen ha ha ha aada u weyn meeshaasa markii hore ay ka bilaabatay shawaaqadu waxay ka dambeyn rasaastii aan isku tuurtuurayay ayaa waxaa gaaray dad shacba intaas un baa ka dhacay meesha maahan hadda wax kaleeto saa-ido ma jiraan
dhinaca kale isla wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan bariga gobolkaasi in al-shabaab ay saacadihii lasoo dhaafay ku dileen ilaa iyo shan ruux oo la tilmaamay inay ahaayeen dad rayid a halka al-shabaab ay sheegeen inay ahaayeen afar ka mid a dadka ay dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya waxaana ugu dambeeyey dil habeenkii xalayha ka dhacay bariga magaalada beledweyne halkaasoo lagu qaarijiyey laba ruux oo la tilmaamay mid ka mid a inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in xaaladu haatan ay tahay mid degan inkastoo al-shabaab ay ku tilmaameen dadkan ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sida uu sheegaya mid ka mid a dadka deegaanka gaar ahaan waxay ka yimideen tuulada seedaan waxayna ku socdeen degmada maxaaseed gudaheeday u socdeen marka gaarihii ay soo qaateen ka dhacda badagooyinka kala ka dhacda wakti kastaba hadday u suurta gasho inay dadka ay waxoodana qaataan ayagana ay dilaan hadday waxyaalaan hadday waktiga u soo maxo marka dabcan si gaasmaa deegaanka kuma sugnayn oo sida la socotiba hadda degma degmada eriya degmada waxay ku sugan yihiin tuulada muqaburi marka saasaa ugeed si gaasmahay waddada kusoo galeen sidaasayna ku jiraan walaala dadkay ku dhintay dabadeedna waa caraareen oo hadda meeshay ka yimideen ay ku laabteen halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la dhisi doono guddiga xuquuqul insaanka oo muddooyinka dambe si aada looga shaqaynayay waxaana arrintani ka dhawaajiyey wasiirka wasaaraddaasi deeqa yaasiin oo tilmaantay in sida ugu dhaqsiyaha badan loosoo dhisi doono guddigan oo ay sheegtay inuu ku imaan doono hannaan doorasho sida ay tilmaantay wasiiradda
in la bilaabo shaqadii oo lagu dhisi lahaa guddiga madaxa banaane xuquuqda insaanka guddigan sidaa lagu sheegay waa guddi alfin waa mujtamaca waa guddi oo si si kaduwa kuwii hore lagu soo dhisay waa guddi loo leeyahay waa guddi dadka soo rumayaan ee ka yimaad ka yimaadeen bulshada inteeda kala duwan maamul goboleedyadu ay ay maaragta iyaguna ay dad soo bishsadeen ay maaragta ka qayb galayaan waa sidii ugu wanaagsanayd ee soomaali ay u qaacsan tahay wax loo dhisi lahaa kasi daacadnimo ah oo ilaahkabal ah oo maaragta aad jeclaysi aad kusoo heshaan sagaal qofood oo u qalanta mas-uuliyaddaas
wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa dhinaciisa tilmaamay in ujeeddada laga leeyahay ay tahay in aan wax laysku qaldin sidoo kalena waxa uu sheegay in waxyaabaha dib loogu dhigay guddigan dhismihiisana ay tahay in laga fogaado waxyaabaha qaar ee la xiriira in laysku eedeeyo hanaanka loo soo xulayo dadka qabanaya asigoo tilmaamay in laga fogaanayay in wax lasoo magacaabo iyadoo la karay
laakiin sababta loo doorbiday in madax banaanidooda aanan la durin waxay tahay in nidaam iyo habraac ummadana loo bandhigo la helo runtii tani waa biseerkii dowladnimada soomaaliyeed iyo meesha ay marayso marka runtii guddiga lasoo xulay hawshiina ha u fasirinina oo keliya inaad maaragtay tartankaas imtixaanka qaadaysaan meehe idinka inaad isku dhex barataan inaad sii adkaysaan sidii shuruudaha iyo dhaarka laydin mariyo aduga dhabeyn heleen marka in aqoontiina xirfadiina aada kordhisaan waxay idin taraysaa naftarkiinii hadhow idinkoo maclumaad fiican haya inaad soo xushaan qofka ugu habboona ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan xalay ilaa iyo saaka in halka ay ka soconayaan howlgallo ku aadan baaritaano amniga lagu xaqiijinayo oo laga sameynayo gudaha magaalada xilli la tilmaamayay muddooyinkii dambe inay ka jireen halkaasi dad ku howlan falal amniga lid ku ah ama kasoo horjeeda saraakiisha ciidanka ammaanka ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan howlgalkan muddada qaatay ee ka soconaya magaalada kismaayo laguna baadigoobayo dadka khatarta ku ah amniga oo maamulka jubbaland ay sheegeen inay sugi doonaan amniga magaalada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada baaritaanadan ayaa lagu soo qaqabtay dad aada u fara badan sida wararka ay sheegayaan kuwaasi oo la tilmaamay in weli uu ku soconayo baaritaano lagu kala ogaanayo cidda dembi leh iyo sidoo kale cidda aan lahayn waxayna saraakiisha ciidankaasi hoose u sheegeen in dib loo fasixi doono dhammaanba dadka aan lahayn wax dembi ah halka kuwa kalena la sheegay in baaritaan lagu sii hay doono ilaa iyo inta laga ogaanayo waxa ay yihiin magaalada kismaayo iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolka jubbada hoose waxaa gacanta ku haya ciidanka jubbaland iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa jira falaal amniga lid ku ah oo inta badan ka dhaca degmooyinka hoos yimaada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana saraakiisha ay hore u sheegeen in baaritaanadan ay sii socon doonaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo amniga qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee caruurtoodu ay ku shaqeeyaan baarashlayaasha ama kuwa kabaha caseeyaha ayaa waxay ka dalbadeen dowladda federaalk soomaaliya in ay gacan ka siiso dhinaca nolosha iyagoona tilmaamay inaysan awoodin in ciyaarkood ah ay iskuulla aadaan sidoo kalena aysan u haynin waxyaabaha ay u baahan yihiin dowladda ayayna ka dalbadeen in gacan laga siiyo arrimahaasi dawladda waxaan u baaqayaa inay ciyaalka yaryarka oo dadka oo liito oo xaggooda dhaleen ama masheeran ay ku siiso
guud ahaana warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadio wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo waa nagay intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idinlana socodsiinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu